aan ku bilownaya maxkamad ku taala dalka hindiya ayaa haddii shalay bilowday sidii aad warkaasi ku maqlayseen dacwadeynta shan iyo soddon eedeysane oo burcadbadeed soomaali ah kuwaasoo maalmo ka hor lagu soo qabtay howlgal ay ciidamada badda ee indiya kusoo furteen markab ku gooshayey calanka jasiiradda maalta oo kooxdaasi ay haysatay muddo bilooyin ah sida lagu sheegay war qoraala oo ay baahisay wakaaladda wararka soomaaliyeed ee sona safaaradda soomaaliya ee indiya ayaa sheegtay in xaddii shalay ay maxkamad ku taalla deegaanka la yidhaahdo kalagoda ee magaalada mumbay ay bilowday dhegaysiga dacwad loo haysto shan iyo soddon burcadbadeed soomaaliya maxkamadayntan ayaa bilaabatay maalin kadib markii markabka dagaal ee indiya ee kalkara oo hogaaminayey howlgalka lagu soo qabtay raggan uu gaaray mumbay isaga oo siday dhammaan shan iyo soddonkii burcadbadeedda soomaalida ah safaaradda soomaaliya ee indiya ayaa sheegtay in sida dhaqsiyaha ah ee dacwaddan u bilaabatay ay muujinayso ahamiyadda uu kiiska leeyahay safaaradda ayaa intaasi ku dartay in qareen caanka ah dalkaasi indiya oo la yidhaahdo fishwajeed sing uu matali doono muwaadiniinta soomaalida ah muddo haatan toddobaad laga joogo ciidamada badda indiya ayaa burcadan oo tiradoodu ahay shan iyo soddon ku qasbay inay isa soo dhiibaan israsaasayn labada dhinac dhex maraysay in ka badan afar labaatan saacadood kadib waxaa sidoo kale howlgalkaasi lagu soo badbaadiyey shaqaalihii markabka oo gaarayay toddobiyo toban qof oo iyagana la haystayaal ahaa afduubka markabkan m v ruin oo dhacay bishii disembar ee sanadkii hore ayaa noqonaya kii ugu horreeyey tan iyo sanadkii labada kun toddobiyo tobankii oo burcadbadeed soomaaliha ay ku guulaystaan inay afduubtaan ciidamada badda kommandosta hindiya ayaa fuulay oo la wareegay markabka bishan maaj toddobiyo tobankeedii meel laba boqol iyo lixdan newtikaal mayl ama afar boqol iyo siddeetan kilomitir u jirta xeebaha soomaaliya qoraalka ka soo baxay ciidamada badda indiya ayaa intaasi ku daray in howlgalka ay sameeyeen uu ilaalinayey mabaadi'da sharciga caalamiga ah iyo sida ay uga go'an tahay xaqiijinta badqabka badweynta iyo amniga badda ee gobolka afyeen u hadlay ciidamada badda ee indiya oo la yidhaahdo viveg madwal ayaa sheegay in keenista burcadbadeedan ee indiya si loogu maxkamadeeyo ay noqonayso markii ugu horreysay muddo toban sano ka badan sida uu dhigayo sharciga hindiya ee dhanka burcadbadeeda raggan ayaa wajahaya xukun dila haddii lagu helo fal dil ah ama iskuday dil iyo xabsi daa'im loogu xukumayo burcadbadeednimo oo keliya sagaal ka mida naaquudayaasha lasoo badbaadiyey ayaa u dhashay myanmar toddoba ka mida waxay u dhasheen bulgariya halka midka kalena uu u dhashay angola shaqaalahaasi lahaystayaasha ahaa midkoodna waxba kama soo gaarin intii uu socday howlgalka oo ay ciidamada indiya u adeegsadeen dallaayado ay kaga soo boodeen dayuurado xilli gudcura shirkadda iska lahayd markabkan ee dalka bulgariya oo la yidhaahdo navi bulgar ayaa qoraal ay ka soo saartay badbaadinta indiya ku tilmaantay guul weyn burcadbadeedda soomaalida ayaa hore u damcay inay qabtaan maraakiib masaafo dheer jari kara oo awood u leh inay ku ugaarsadaan maraakiib iyo doonyo kale ciidamada badda ee midowda yurub ayaa sheegay in burcadbadeedda soomaalida laga yaabo in markabka m v ruin ay u isticmaaleen afduubka ay u geysteen markabka kale ee xamuulka ee m v cabdallah oo ay qabsadeen labiyo tobankii bishan maarso markabka m v cabdullah ee ku gooshaya calanka bangaladesh oo ay saaran yihiin saddex iyo labaatan shaqaale ah ayaa weli waxa uu gacanta ugu jiraa burcadbadeedda iyagoo la sii dhowaaday biyaha xeebaha soomaaliya ciidamada badda ee indiya ayaa si isdaba joog ah uga howlgelayay xeebaha soomaaliya tan iyo labada kun iyo sideeddii balse waxay sare u qaadeen dadaalada ka dhanka ah burcadbadeedda sanadkii hore kadib markii ay bateen weerarada ugu yaraan siddeed iyo toban qof oo kale oo looga sheekisan yahay inay yihiin burcadbadeed ayay ciidamada badda indiya qabteen sanadkan xilligaa oo ay fulinayeen howlgallo lagu soo furanayey saddex doon kalluumaysi oo sitay calanka iiraan tan iyo markii ay bilowdeen weerarada xuutiyiinta kuwaas oo bilaabay inay ka jawaabaan dagaalka israa'il ay kula jirto kooxda falastiiniyiinta ee xamaas maraakiib badan oo kuwa xamuulka ah ayaa aad uga gaabiyey xawaarihii ay ku socon jireen badda iyagoo raacaya tilmaamaha ku saabsan inay sii socdaan iyo in kale khubarada ayaa sheegay intaasi ay keentay inay u nuglaadaan in la weeraro